barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaalka bisha julaay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida gabar dhallinyaro ah oo ka warramaysa dhaqaale ay ka soo saarto cabitaanno ay farsamayso xilliga ay shaqada ka soo rawaxdo haddaba intuu la eg yahay dhaqaalaha ka soo gala walaahi bishii adu waxaa iga soo galaa ilaa shan iyo afartan kun ilaa afartan kun dee intaana waa lacag loo baahan yahay markuu qofku yimaado sharaabkiisii noolkaaga qadaadiicda yareera boorsadii kuugu jiraysaa waxaasaan ka samaystaan kadib
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada farsamada gacanta ku shaqaystay iyo caqabadaha ay la kulmaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan heesaha dabacsan ee barnaamijka dhallinyarada maanta uu idinku talagalay
xubinta ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
shaqaalaha gargaarka ee tailan ayaa dib u bilaabay howlgalkooda isniinta maanta ah si ay u soo badbaadiyaan koox wiilal ah iyo tababarahooda oo god ku hoos jira wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in isla dadkii quusayaasha ahaa ee maalintii axadda ee shalay ka qayb qaatay badbaadinta isniintan maanta ahna samaynayaan howlgalka iyadoo ay sababtuna tahay inay yaqaanaan xaaladaha godadka ee ay wiilashaasi ku hoos jiraan axaddii ayaa dadka gurmadka wadaa waxa ay soo badbaadiyeen afar wiil iyadoo ay weli harsan yihiin sideed wiil iyo macalinkooda kubadda cagta kooxda ayaa godkaasi ku dhex xaniban muddo ka badan laba toddobaad maxkamadda israa'iili ayaa eedeymo ku soo ogtay haweenay turkish oo lagu eedeynayo inay lacago ugu deeqday urur loo malaynayo inuu xamaas yahay ciidamada ayaa ka xiray ebro osgan garoonka diyuuradaha ee tel aviv juun ko iyo tobankeedii xilli ay isku diyaarinaysay inay dib ugu soo laabato turkiga qareenkeeda ayaa wakaalada wararka ee royters u sheegay in osgan loo diiday inay hesho qareen intay xabsiga ku jirtay saraakiisha israa'iil ayaa sheegay in osgan looga shakisan yahay inay halis ku ahayd nabadgelyada israa'il ayna xiriir la lahayd ururo argagixiso booliisku ma aysan sheegin ururadaasi waxa ay yihiin balse wargeys ka soo baxa israa'il ayaa sheegay in ururkaasi uu yahay ururka xamaas
duhur wanaagsan ah dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o a shaqala'aanta haysata dhallinyarada ku nool wadamada geeska afrika ayaa kor usii kacaysa iyadoo ay dhallinyaro badanina ay wadamadooda ka tahriibaan si ay u helaan shaqooyin iyo waayo aragnimo dalalka dibadda hase ahaatee dhallinyarada tahriibta waxa ay la kulmaan caqabado badan oo naftooda halis gelisa taa beddelkeeda waxaa jira dhallinyaro iyaguna aamina dalkooda oo qabta shaqooyin ay ka samayn karaan lacag iyaga iyo qoyskooduba ay ku noolaadaan ayaan xuseen waa gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti waxaana ay shaqaale ka badan afartan waxaana ay dhaqaale ka badan afartan kun ay ka samaysaa sharaab amaba cabitaan ay samayso wakhtiga kulaylaha ee dalka jabuuti waxaanay u warantay wariyaha v o a sagal siciid faarax farsamada gacanta ayaa ah mid ay inta badan ay ku shaqaystaan dhallinyarada waxaa jira dhallinyaro badan oo nolol maalmeedkooda kala soo baxa
dhegaystayaal aan mar kale idinku celinno warbixintii wariyaha v o a sagal siciid faarax ee magaalada jabuuti ka soo dirtay warbixintaasi yuusufna goordhow ayaad maqli doontaan
dhallinyarada maanta ayaa waxay ku kala duwan yihiin fikradda sida lacag loo sameeyo waxaana jira dhallinyaro u arka shaqooyinka yaryar kuwo sharaf darro u keenaya oo aan u qalmin iyadoo dhinaca kalena ay jiraan dhallinyaro fahamsan sida lacagta loo sameeyo kana faa'iidaysta fursad walba oo ay u arkaan inay lacag ku heli karayaan iyagoo weliba haysta shaqooyin kale ayaan xuseen waxay ka mid tahay dhallinyaradaasi jecel inay qabtaan shaqo walba si ay lacag uga dhaliyaan waxa ayna xilliga ay kasoo baxda shaqadeeda samaysaa screen kaasoo aada looga isticmaalo hadda jabuuti maadaama lagu jiro xilligii kulaylaha waxaan ayaan kala sheekaystay sida ay u samayso screenka iyo waxaa ku dhaliyey inay markay kasoo baxdo shaqada ay screenka samayso haa walaal sagal waad mahadsantahay marka hore waa shaqeeyaa marka aan soo rabo waxaad u horkeey waxaan sameeyaa iskriim waxoogaaba nastaa haddaan doonaanoo iska caadiyan iska yimaadaa markaasaan ku bilaabaa waayo waxaan siri waqtigii aada meerisan lahayd eed asxaab iyo xaafado iyo meelahaas waqtiga kusoo lumin lahayd waxaa ku dhaantaadoo gurigaaga markaad soo shaqaysatid business yaroo labaad guriga dhexdiisa aad ka abuurtid waayo kala sir baa iyaala amba talaagad marba wixii loo yaqaano dhinacii hooste waxaan ku kurtaa wixii anigu aan u baahannahay cuntooyinkii biyaha sharaabka waxaa dushii sare ee barfinaysay baa waxaan sameeyaa iskriin baan xirxidhaa maalintii kun faran amba kun iyo shan boqol ah waxaan ahaa adugu ilaa toban doolar waxaan sameeyaa dukaan iga soo horjeeda iyo miis qaadoo agteedaaba xafadanka deganaya waa suuq dhexdeeda ayaan dhigtaa subaxii markaan sii shaqo tegayo waxaan ku ridaa baraagadaha waxaan sii dhigtaa dukaanka duhurkii markaan soo rooxana waan xidhxidhaa waxaan isku qasaa caano iyo finto waxaan sameeyaa kaafee nuskaafeega qaroodaha iyo caano nuskaafee baan karkariyaa markuu karkareen qabojiina sonkor iyo caano ku taraa screen baan ka dhigaa shokoolaha budada iyo caanana waan isku sameeyaa saytuun waan radqaayo screen baan ka dhigaa cambe waan soo radqadaayo caanaan ku taraa screen baan ka dhigaa adigu ilaa lix nooc baan xidxidhaayo screena marka dad badan markay shaqada ka yimaadaan way iska nastaan adugu waxaa til aleh lacag kalaan samayn karaya marka waa inaan sameeya ka waran faa'iidada kaasoo gasho markaad xisaabiso wallaahi bishii ad waxaa iga soo kalaa ilaa shan iyo afartan kun ilaa afartan kun dee intaana waa lacag loo baahan yahay markuu qofku yimaado sharaabkiisii noolkaaga qadaadiicda yareera boorsadii kuugu jiraysa waxaasaan ka samaystaan ka dhig waa wax yaroo doqon magaratayod haa wax yaroo doqon makaradaya oo waxyaalo waaweyn kaa kufeynaysa weeyaan markaan soo rawaxo waqti waan iska haystaa waan yar seexan haddii aanan dee daalanayna waan xidhxidhi kadib markaan dhameeyana waan iska nasan weliba haddoo kale jabuuti waxaa lagu jira xilliga kuleylka oo dadku aada bay u cabaan waxyaabaha qabow haa waa jaaniska ugu fiican waqtiyada kuleylka waayo dadkii way gubanayaan labaatan faran baan xabad siiyaa qofkii markuu marcabo laga yaabaa intuu taagan inuu dhamaystuu saddex midh afar midhka kasoo jaro waayo kuleylka dhacaya waad igaarkay wax saa u badan maaha shantii xab waa boqol faran inuu shan xabo hal marcabo baa dhici karasa welina waa gurigaaga dhexdiisiiyo gurigaaga kama fogo adoo xaggan tifigaaga iska daawanayad adana xaggan shaqaadi ka wadaa waa isla gurigaagii isleedahay qaar kalaa jiro oo ayaguna ku dhex shaqaysta talaagadaha guriga u dhex yaala ama galabseerada haa way buuxaan dad badan oo shaqaysta oo aan xitaa dad waxaa jira aan shaqo kala tegin oo iskriimkaasun ka shaqeeya anigii markaan soo rawaxo kolley dee ma jiifaya maalintii oo dhan duhurkii baan soo rawaxayaa meelahaasaan sheekeynayaa amba t v baan daawanayaa amba wax bilaa macnaaba waqtigii ku lumaya marka t v-giina dhinac baan ka taawadaa ugu yaraan sheekadii dumarkii wixinba iga naaqsantay marka meel kastoo lacagi kaasoo keliso waa inaad kashid dee tanna waaba aqalkaaga dhexdiisii wax aqalkaagii haa waa lacag aqalkii ku dhex taala talaagadii kamarmaarma sidoo aqalkiiba ku dhex taala dee waa iyadii un waxaad kasoo dhex saarisid marka dadkan kuu iibiya waa dad ayaguna asxaan kugu sameyn mise dadaad lacag kusiisa weyaan maya lacag kuma siiyo dukaanka waxaan sameeyaa waa jaarkayga waxbaan ka iibsadaa alaabta aan ku sameynayana waxaan ahay macbiil markaysna intaasu danaysanaya kabadhanka ahaa waa laskaadaya kabadha kalena waa jaadley asxaanba ii sameysaa waan isbarani macaariif baan nahay waa jaarkayga dee wax culus kuma haysa miiskii agtiisi baan dhigayaa kadibna way ii iibinaysaa dadka iyaga imanaya kuranaya dhalinyaro kaloo waxaa jirta iyaguna aan u arkinba inay shaqo tahay shaqooyinka qaar la qabto ama wax la xirxiro qabow ama waxyaaba la karkariyo cuntooyinka qaar ama waxyaabo shaqo ka duwan shaqo xafiis ama shaqo ganacsi waxa waxaad igu tiri afartan kun ku dhowaan ku sameeyaa qof dhan baa mushaar u qaata afartan kun oo faran shaqadaadi kala gooni lahaydna waad wadataa marka dadkaa ka waran maxaas tala siin lahayd wallaahi waa shaqo aan la ogeyn afartan kuna reeraa lagu beeliyaa qof dhan oo bishii soconaya oo subax walba soconaya baa afartan kun ka yarna qaata shaqadeydii kale way ii socotaa waa ii xalkeygii tanna waa waxbiirsi marka waxaan oran lahaa qof walooba qofkii dalaagad haystay awoodayba jaaniska ka faa'iidayso waa jaanis weliba waqtiyada kuleylka lacag aan kugu xidhayn kooraan aan kuwa kaa cunayn wixii aqalkii kuu dhex yaalay gurigaaga dhexdiisa nadoo fadhiya aad haddana shaqo labaad ka dhex buransid qofkii shaqaysanaya nacasnimo maaha shaqaa sharaf leh qof aan shaqaysanayn baa nacasa oo wax walbaba wax aan waxba ahayn kasoo qaadaya dad baa odhanaya ha waan shaqeeyaaye iskarin yaroon xirxidhaya labaatan farana maxaan ku falayaa waa aniga shaqo taga waan shaqaystaa weliba laba meelood baan ka shaqeeyaa dhinac business baan oo alaabbaan iibiibsadaa dhinacna meel baan subaxuu shaqo tagaa haddana wakhtiga yar een jaanis haysto iskriimkaygaan xidhxidhaa marka haddaad saa xooga u shaqaynayso makula tayaanow lacag leey baad noqono lacag badan baad aruri insha allah waan dadaalayaa ilaahay haddii gaadhsiiyo
ayaan xuseen oo ah gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti ayay ahayd oo dhaqaale ka badan afartan kun oo faran ka samaysa waa lacagta dalka jabuuti waqtiyada kulaylaha dalkaasi jabuuti cabitaano ay samayso waxaa isla magaalada jabuuti ugu warramaysay wariyaha v o a sagaal siciid faarax
duur wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaadna dhegeysanaysaan dhalinyaro badan ayaa ku shaqeeya noocyada kala gedisan ee farsamada gacanta oo noloshoodu ay ku maareeyaan waxaana dhallinyaradan oo farsamada qaar ay sameeyaan ka mid ah agabka ay bulshadu guryaha ku adeegsadaan ayaa waxa ay sheegeen in haddii dhiirigelin ay heli lahaayeen ay wax badan soo saari lahaayeen wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf waxa uu la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo shaqo maalmoodkoodii ku guda jiro gudaha magaalada boosaaso warbixintan ayuuna noo soo diray farsamada gacanta ayaa ah mid ay inta badan ay ku shaqaystaan dhallinyarada waxaa jira dhallinyaro badan oo nolol maalmeedkooda kala soo baxa balse dhallinyarada ku shaqaysta ayaa barnaamijka dhallinyarada u sheegay inay kala kulmaan dadweynaha hadallo ku saabsan iyo sid balse ay isku dhaafiyaan oo keli ah dantooda oo ay eegtaan oo keli ah iyo weliba sidii shaqadooda ay ula soo bixi lahaayeen nolol maalmeedkooda waxa ay sheegeen sidoo kale in haddii ay heli lahaayeen dhiirigelin cid walba kaga timaada ay shaqadooda kor u sii qaadi lahaayeen maxamed maxamuud siciid ayaa igaga warramay shaqadan iyo caqabadaha markay soo food saadho sida ay uga gudbaan ciiduna hadeer kolley waxba naguma siisaan anagu annagaa noloshana kudbar annagaana waxay shaqadayn badan baanu haynay dee muddo muddo ilaa lix sano waa ka shaqaynayna hadeer waa ku fiicanay kolley waa noloshaydan baanu iskaga dabaraa waa dee aan wax ka fiican helayna waa ka gudbinay laakiin kolley ma hayna hadeer halkan ayaad fadhidaa bal waxaad iga wartaa sharaxaad iga sii shaqadan sharaxadeeda maxaa lagaa siinay waa aragtaa wixii markaa naloo dhiiban baanu qabanaa de waxaa wixii de wax markaas sanca hor lahoo soo saaraana ma jirto wixii markaa naloo keenan baan wax ka qabanaa yaa wax u qabataan waxu qabanaa dadka shacabka magaalada baan wax u qabanaa qaab nooceeya waxay idinku keenaan dadka marka wax walba wax walba waa leedahay qaaraan waxba wadan baa noo yimaada qaar wax wataan noo yimaada dee si walba sidii kolba markaa ay wax noo soo maraan baan wax ku qabanaa qiimo nooceeya marka ee wax ku tashaan marka kaba qiimuhu waa qiimuhu wax noo go-an ma jiro hadba wixii nala soo kulmo kolba qofku su wax u wato baanu wax ugu baqana haddii aad heli lahaydeen goob iyo dhiirigelin maxaa aaminsanaan lahaydeen shaqadan ay noqon lahayd taa qofku wuxuu hayaa shaqada uu haya haddii wax dhiirigelin iyo wax shaqa ah hadduu helo ama uu loo kordhiyo dee wax soo saar buu samaynayaa wixii markaa uu qaban kara iyo wixii sancadiisa uu kordhin kara waa ku kordhin karaa marka taana maana anagu de waxayn hadeer ama sanca kordhin ama waxaas baraarujin baabanaa ku helin marmar baaba waxaaba same lagaba yaaba in la yidhaahdo maxaa waxaan kuu geeyey wax noocaase soomaalidu iska dhahdo haddana dee qofku dantiisa isagaa yaqaan markay ku leeyihiin shaqadaas maxaa kuu geeyey ma shaqada hayso bay yasayaan miya
iyagu de isa isleeyihiin waa ka marka maxaa adigu kaga baxdaa marka caqabadaas caqabada anigu aqligaygumaa kaga gudbaa qof qof walba raayadiisa unbuu hadlaa de qof walba ra'yigiisa intuu jira intaa arka umaa ka gudbaayo shaqadeedaan wataa hadda soomaalida waa dadku iska fikir maaha qof kaste fikir buu leeyahay dad baa macnaha waxayba u arkaan inaan meesha risqiba laga helinba dad ba waxay u arkaan inaad adigu naqriban tahayba macnaha meeshan aad ka shaqaynaysa aad kugu haysan tahay haddana isagii baa kuu imaanayo dantu wadaayo waxaanisoo maran buu kuu imaanayaa uu kuleeyahay waxba ma haysta ii samee buu kuleeyahay haddana dhinacna waa kaa caayaya hadduu rabo taa lafteedu maanaha kolley waa qabad aqoon xumaa kolley iska jirto qof aan aqoon lahayn baa waxaas waa iska samayn kara taas waa maalin maalin baa laga yaaba inaad waxba fiican shoogin maalin baa laga yaaba inaad taas iyadu waa cilmi qayb lama geli kara midda laakiin kolleyta nolosha waa ku duban noloshayda wax kale kuma iyadoo maa ku maarayn waxaad iga warataa marka eh, shaqadan shaqo ka bedel haddaa heli lahayd ma jecesha inaad nin kasta kolba xeri ku joogo unbuu ninku ka hadlaa laakiin anigu macnaha hadduu ninku shaqo ka fiican hadduu helaya ama markaa dee dakhli ka fiican kusoo gelaya muxuu diidaya waa helaya waaga Waayo, waxaa jira dadweyne kala duwan oo ku yimaada halkan oo m- saa ii sheegtay eh, marar badan aad dhibaato kala kulantaan Eh, maxaa rajeynaysaa marka ugu dambeyntii maxaad baaqa u jeedin lahayd guud ahaan dadka ilaahay khayr baan ka rajaynaynaa kolley dee qofkana wixii ilaahay uu ka barya unbu helaa dee ilaahay ilaahay khayr baanu ka baryaynaa dee sanca wax wanaagsan iyo wax wax fiican inaad heshalo waxaad hayso inaad ku gaadha wax waa wax xasan cilmi waxa uu magaalada boosaaso kaga shaqaystaa samaynta midiyaha iyo weliba biraha dhulka lagu qado muddana waa uu ku shaqaysanayey haddana waan ku shaqaystaa xirfad aan bartay wey ma fahamte ma kala jecli marka waa sharaf ninkii dadku caynayana waxaan leeyahay nimiya waa qaldantihiin adduunkaas waad arkaysa wax wax soo saarayo waa dadkaas farsamada bartay oo wax yaqaano aqoonta ama ama yurub ha ahaatee ama amerika ha ahaatee dad aqoon leh wax soo saara dabi burs haysta wey ma fahamte warahedha tuuqsi iyo maxaasi ma fiicno dadka waa inay si fiican u xamaashaan oo ay kasha- xooggooda ay soo saartaan oo muruq maalaal inay muruq maalaal sameeyaan wey ma ma fahamte alxamdulilah rabbil caalamiin wallaahi ma qiyaasi karo lacagta ka soo gasho ma qiyaasi karo alxamdulilah ehelkeyga iyo familkeygana baan ka biila shaqadan shaqo oo oo la la yaqaano asalkeeda la yaqaano weeye si kastaba ahaatee waxaa suuqyada magaalada boosaaso ku soo kordhayay dhallinyaro kala duwan kuwaasoo doonaya in nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan farsamada gacanta oo ay ku shaqaystaan sida garaashka baabuurta lagu hagaajiyo cilad bixinta matoorada alxanka iyo weliba farsamooyin kale hase yeeshee qaar badan oo dadka ayaa shaqadaasi u arka mid liidata yuusuf maxamuud v o e boosaaso aad baad mahadsan tahay yuusuf haatanna waxaad nala dhegaysataan codka fanaanada yurub geenyo iyo heesta xujo
xantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika xantada intii haleesha intii xumahaa ku fogan waxaan uga jaray xidhiidhika agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay haddaad xarka galay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xil imaada dhexdeena markale markale caashiqu xuruubo xujada timid baan ku diibay haddaad xarka galay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xil imaada dhexdeena markale markale caashiqu xuruubo xujada timid baan ku diibay jacaylka haddaan xurumeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiiso dhowro jacaylka haddaan xurumeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiiso dhowro midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan xushayeen jecladay midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay xiskayga midkaan ku suray midkaan xushayeen jecladay caashaqa xagiisa xusiyo u samaynintaalo caashaqa xagiisa xusiyo u samaynintaalo hadaad xarka gala jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga
waxaad dhegaysanayseen codka fanaanada yurub geeniyo welina waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan waxaan idin leenahay duhur wanaagsan haatanna balaan idin xusuusina wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha la fadhiya ayaa inoo haya
aad baad umahadsan tahay caashe ibraahim kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horreyno weli waxaa waddankaasi ruushka ka soconaya koobka kubadda cagta adduunka oo hadda samafaynalihiisu la soo gaaray oo kooxaha ay waddamada soo baxayna yihiin faransiiska iyo beljamka iyo kroatiya iyo ingiriiska waxaana aan dhegaystayaal idin dulmari doonnaa kulanka ugu soo horreeya ee maalinta brito dhici doona waxaa beri is arki doonaa dalalka faransiiska iyo biljamka kulankaas oo ahaa kulanka ugu soo horreeya ee samafaynalaha ayaa waxaa labada waddan uu yahay kulankoodii ay hore u kulmeen aan idhaahdee toddobaatan iyo afar jeer oo ay wada dheeleen faransiiska ayaa afar iyo labaatan jeer ka mid ah toddobaatan iyo afartaasi mar badiyey halka biljamkuna uu badiyey soddon jeer sagaal iyo toban jeerna ay sidoo kale barbaragaleen laakiin wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo koob adduun ka tirsan tan iyo kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii labada waddan ay iska hor yimaadaan markaas oo faransiiska afar gool iyo laba gool uu ku badiyey ciyaarta kaalinta saddexaad loogu tartamayey oo faransiiska ayaana saddexaad noqday faransiiska ayaa badiyey labada jeer ee kale ee biljamka ay la ciyaareen ee isla koobka kubadda cagta adduunka mar wuxuu kaga badiyey saddex gool iyo gool kun sagaal boqol soddon iyo siddeedii marna wuxuu kaga badiyey afar gool iyo laba gool biljamka ayaa afar gool iyo saddex gool waxa uu kaga adkaaday faransiiska markii ugu dambeysay ceerta xigtinimo ay kulmaan kulan ka dhacay baris sanadkii biljamka waxa ay markii labaad oo ay samafaynaala usoo gudbaan ayay noqonaysaa markaas oo ay guuldaro kala kulmeen xulka dalka argentina oo koobkaasi sanadkaasi ku guulaystay haddana waa markii labaad oo sidaas ay sameeyaan oo samafaynalaha usoo gudbaan faransiiska ayaa sameynaya samafaynalihiisii lixaad ee koobka kubadda cagta adduunka waxaana ay kala ahaayeen iyo kuwaasoo samafaynalo soo gaaray ha yeeshee waxa ay faynalaha u sii gudbeen oo ay koobka ku guulaysteen iyo iyolixdii oo dalka talyaaniga ay guuldaro kala kulmeen wararka kale ee goosgooska dhegaystayaal haddaan idin dulmarno waxaa ka mid ah ciyaaryahan christian ronaldo ayaa wararka la sheegayo wararka soo baxay waxay sheegayeen inuu aada ugu dhow yahay inuu ku biiro naadiga kubadda cagta ee yuventus inkastoo si rasmi ahi aan loo xaqiijinin haddana warbaahinta dalka ingiriiska dalalkaasi spain iyo talyaanigaba waxay sheegayaan in uu markaa ronaldo ku dhow yahay in yuventus uu ku biiro bowlinha u ciyaara naadiga kubadda cagta barcelona ee xulka dalka brazilna waxa uu dib ugu laabtay waddanka shiinaha oo qaab ama ahaan ugu laabtay xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa isniin sagaalka bisha juulaay sanadka laba kun sideed iyo toban kaalimihii heesaha dabaacsan mar kale haddaan dib u milicsano nuur daalacay iyo farxiyo fiska cododkooda kusoo dhowaada
ubadka sida loo babaarsho basaaso iyo ubadhood warkiiwatinta loogu feeraa jacaylkana loo bilaa qalbiga boqol iyo ugu gaadhay deerkii wadna haystabaya wadiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala shidaya qalbiga boqoliyo ugu gaadhay deerkii wadna haystabaya wadiyo indhahani ilmiyey dareen dareen dareen balala
farxiyo fiska iyo nuur daalacay heesaasi gunaanadu waxay u ahayd idaacaddeenii duurnimo waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo